ugu yaraan labaatan qof oo masaari ah ayaa geeriyootay halka tobaneeyo kale ay dhaawacmeen kadib markii banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah waddankani wasaaradda caafimaadka ee masaarida ayaa sheegtay in geerida iyo dhaawaca dadka soo gaaray inay yimaadeen ka gadaal markii iska hor imaad uu dhex maray ciidamada amniga iyo taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta oo xalay ilaa iyo shalay ku banaanbaxayay magaalooyin kala duwan oo ka mid ah waddankani ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday taageerayaasha aqwaan muslimiinka oo xalay ku banaanbaxay magaalooyin ay ka mid yihiin qaahira eliskandariya beni sweyfa iyo magaalooyin kale kumanaan qof oo taageersan kooxaha islaamiyiinta oo sitaa sawirada maxamed mursi madaxweynihii xukunka laga tuuray ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin waxa ay ugu yeeraan afgembiga ka dhacay waddankani taageerayaasha ururka akhwaan muslimiinka ayaa barta internetka soo dhigay muuqaal video ah oo ay ka muuqdaan ciidamada oo rasaas la dhacaya dibadbaxayaasha dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ku dalbanayeen in la soo daayo dhammaan ardayda iyo macallimiinta ku xirxiran xabsiyada waddankani hooyada dhashay ardaygii ku geeriyooday jaamacadda magaalada eliskandariya ayaa tiri wiilkayga waxa uu ahaa arday mana ahayn argagixiso waxa uu ahaa wiil arday ah oo xifdisan kitaabka eebe waxa uuna u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaase ay ridayeen ciidamada amniga ee masaarida haddaba waxaan ugu baaqayaa shacabka masaarida inay u soo baxaan dibadbaxyada si loo helo xorriyad iyo dimuqraadiyad cid aan ka baqayno ma jirto oo waxaan tala saaranay eebe mana joojinayno dibadbaxyada ilaa aan dib u helno xorriyadeenna dhinaca kale qaar ka mid ah xarakaadka islaamiga ee waddankani ayaa cambaareeyey qaraxyadii shalay gilgilay qaybo ka mid ah waddanka masaarida xarakada akhwaan muslimiinka iyo ururka jamaaca alislaamiya ayaa si adag u sheegay in sharciga uusan ku bannaanayn daadinta dhiigga qofka masriga ah waana arrin sii adkaynaysa dib u heshiisinta iyo midnimada dadka masaarida ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen labadaasi urur bayaan ka soo baxay xafiiska midooda yurub uu ku leeyahay magaaladan qaahira ayaa isna si weyn loogu cambaareeyey qaraxyadii shalay ka dhacay magaaladan qaahira si kastaba ahaatee magaaladan qaahira iyo guud ahaan dalka masar ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan kuwaasoo maanta isku diyaarinaya inay sugaan nabadgelyada dalkani maadaama maanta la filayo dibadbaxyo waaweyn oo lagu xusayo saddex sano guuradii ka soo wareegtay kacdoonkii shan iyo labaatanka janwari taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ayaa lagu wadaa inay ku banaanbaxaan guud ahaan gobolada dalka iyagoo muujinaya in kacdoonka masar la afgembiyey oo loo baahan yahay in shacabka masaarida dib u soo ceshadaan xorriyadooda laakiin taageerayaasha dowladda ku-meel gaarka iyo axsaabta calmaaniga ah ee taageersan ciidamada waddankani ayaa iyaguna lagu wadaa inay ku banaanbaxaan qaar ka mid ah fagaarayaasha dalkani iyagoo muujinaya sida ay u taageersan yihiin tallaabada ciidamada xukunka ay uga tuureen madaxweynihii hore ee waddankani ee maxamed mursi